waxaa maantay gelinkii dambe dekeda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari la geeyey markabkii ay maamulka puntland dhowaan ka qabteen xeebaha gobolkaasi bari markabka oo magaciisu yahay sea wold ayaa waxaa saaran hub iyo sidoo kale gaadiid gaashaaman oo nuuca milatariga ah waxaana hub ka saaran gaadiidkaasi iyo gawaaridaba ku xardhan calanka dowladda turkida xubno ka tirsan madaxda maamulka puntland ayaa waxa ay gelinkii dambe maantay gaareen xeebta magaalada boosaaso gaar ahaan bartii lagu soo xiray markabka kuwaasi oo la filayo in saacadaha soo socda ay warbaahinta kula hadli doonaan goobtaas iyagoona sheegi doona markabkan iyo sidoo kale halkii loo waday aynu ugu horeyn dhagaysano codka mid ka mid ah dadkii muuqaalada ka soo duubay markabka gudihiisa isagoona mid mid u duubaya gawaarida dul saaran markabka
kuwa kan kuwaan bahalahan waa jiibab cusub oo casri ah taa calankaas calanka turkiga ku sawran bishii waa aragtaa nin tan waa waa ka taarikadeedii waa jiib laba boqol konton weeye taarikadeedi waad aragtaan horey baan usii tegayaa kuwa ka waaweyn oo kuwaan kasii casrisan baa saaran kan waa jiib gaarigan waa jiib waad aragtaan bismillaahi raxmaan raxiim video weli waa wadaa afafkooda hore wey kuwaan kuwaan waa afafkooda hore saanad milatari oo dhammaystiran buu wadaa naga gudihiisa maanu gelin laakiin oogadiisa kan waa dabdamis cusub weeye markabka lacalla haddii dabka kaco kan waa gaarigan gaari weyn weeye laba noociisa calankaasaa ku sawiran waad aragtaan nin waad aragtaan waa bahal dhammaystiran oo cusub oo casriya weeye horey baan aadayaa taasna waa aragtaan nin tanna waa mid hanla nooceeda oo jiibka waad aragtaan
iyadoo weli uu taagan yahay jaha wareerka hareeye markabka siday hubka culus oo ay qabteen ciidamada maamulka puntland ayaa dhanka kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk wuxuu ka dhawaajiyey arrin ay dadka soomaaliyeed aada ula yaabeen xildhibaan mursan khaliif oo ka tirsan waxa loogu yaro guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka waxa uu sheegay in hubkaasi la qabtay ay leeyihiin niman ganacsato ah oo si gaara ugu dhow madaxweyne xasan sheekh si la mid ah hubkii lagu qabtay magaalada cabudwaaq waa kan xildhibaan mursal oo arrimahaasi ka dhawaajinaya
runtii waa nasiib darro waxaan xusuusannaa sanad ka hor bishii julaay agost meelaha bay ahayd sanadkii hore in hub sharci darro lagu soo geliyey dhinaca etoobiya degmada cabuudwaaq ay shacab ku qabsadeen oo maleeshiya beeleed iyo shacab deegaanka ah ay la wareegeen hubka dowladda inay soo gelisay dalka ayaa la sheegaya kadib dhowr jeer oo kalea hubab kala duwan in dowladdu soo gelisay iyadoo isticmaalaysa jidad aan sharciyaysnayn la sheegay tan weli way cusub tahay warkeedu ilaa afariyolabaatanka saacoo ugu dambeeyey ayuu soo baxay waxyaabaha suuqa aan ka maqlaya ama xantaa anigu kama hadlayo waxaan ka hadlaya waxa saxda ahee jira guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka tirsanahay weli baaritaan iyo ukuurgelid ayuu ku wadaa arrinka markaan hubsanno cidda hubkaa lahayd halka loo waday sifada loo keenay iyo sababta loo keensaday intaba markaasaan wax ka leeyahay wallaahi warar badan baa la isla dhex marayaa hubka niman ganacsato oo madaxweynaha saaxiibadiioo ku dhow baalahaabaa la leeyahay sida kii hore cabuudwaaqoo kale qaar waxay leeyihiin madaxweynaha laftiisaa lahaayo maleeshiya beeleed reerkiisaa ayuu u keensaday inuu ku tababaro qaarba waxbay leeyihin laakiin warka dhabtaa markaanu ogaanaan ka hadlayna haddii ilaahay
xildhibaanka ayaa hadalkiisa waxaa ku jiray inuusan marnaba war suuqeyd soo gudbinaynin balse uu isagu ka tirsan yahay waxa loogu yeero guddiga difaaca ee baarlamaanka dowladda federaalka sidaasi awgeedana warka uu soo gudbinayo uu ku saabsan yahay mid si hordhaca ah ay u sameeyeen guddiga difaaca ee baarlamaanka dowladda federaalka sida hadalkiisa laga dheehanayay dhanka kale dowladda federaalka mar wax laga weydiiyey markabkan ayaa aada uga carootay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa xilliga ku sugnaa howl uu shir ka socda waxaa su-aalahan weydiiyey qaar ka mid ah warbaahinta muqdisho balse axmed macalin fiqi ayaa si caadi ah uga jawaabay su-aalihii ay wariyaasha weydiinayeen ee ku saabsanaa mowduucyo kale balse markii ay wariyaashu weydiiyeen su-aal ku saabsanayd markabkii lagu qabtay gobolka bari indhaha ayuu ku gaduudiyey uuna kala tuuray goobtiina ayuu isaga cararay dareenkaaga maanta shirkan soomaalida muhiimadda u leeyahay waa fiican yahay shirku waa muhiim weyn buu leeyahay waana runtii shan maalmood maalinkii shanaad oo lasoo khatimayo weeye
hub ay leedahay dowladda soomaaliya usa socday muqdishoa puntland ay qabatay arrintaas ka hor wasiir gaashaandhigaa
isku soo wada duubo markabkan ayaa ilaa iyo hadda waxaan jirin dowlad si rasmi ah u sheegatay marka laga soo tago calaamadaha muujinaya in turkidu ay leeyihiin ee ah in calankoodu ku xardhan yahay